hay-adda alnuur foundation oo ah hay-ad samafala oo sanad waliba bukaano soomaaliyeed u fulisa indhafiiqis iyo qalliin lacag la-aana ayaa iyada iyo dhakhaatiir ka socota dalka bakistan waxa ay si wada jira magaalada muqdisho uga wadaan maalintii saddexaad indhafiiqis lacag la-aana oo loo samaynayo dad barakacayaala oo horay aragga u la-aa doctor cabdirasaaq axmed dalmar oo ah agaasimaha hay-adda alnuur foundation ayaa ugu horeyn v o a uga waramay cidda howshan kala qayb qaadanaysa iyo tirada dadka ka faa'iideystay mashruucan hadda daaweynta iyo nafiiqista waxaa fulinaya hay-adda alnuur foundation ayadoo lagu fulinaya isbitaalka dalmar oo haddaa joogto waxaana nagala qayb qaadanaya isbitaalka shifa trasti hosbitaal oo ku yaalla wadanka bakistan oo noo soo diray dhakhaatiirta iyo kalkaalayaasha nagala shaqaynaya howshaan sidoo kale jaamacadda banaadir oo isku xirka iyo tababarada ardada la siinayo arday ka timid ay tahay iyo hay-adda comistek la yidhaahdo oo fadhigeedu yahay bakistan hoosna timaada bangiga horumarinta islaamiga ah intaas ayaa iska kaashanayna muddo bil ayay soo socotay bisha toddobaadyada ugu horreeyey waxay ahayd in la tago xerooyinka barakacayaasha iyo dadka isbitaalka imaanayaba inta daawada u baahan la daaweeyo inta okaala u baahan okaala la siiyo inta qalliinkana la ballamiyo qalliinka wuxuu bilowday sabtigii oo bishay ahayd labada bisha saddexaad ilaa tobanka bishan saddexaad ayuu socon doonaa muddadaas howshay socotay dhinaca baarista indhaha daaweyntooda iyo wakaalahaba oo lacag la-aana waxaa ka faadaystay dad gaaraya shan kun lix boqol iyo siddeetan welina waa ay socotaa ilaa tobanka bisha waa ay socon doontaa muddada ayada waxaa noo suuro gashay in loo soo diiwaangeliyo qalliin oo samafalo in lagu sameeyo dad gaaraya shan boqol iyo labaatan qof kuwa oo hadday socoto qalliinkoodii maanta maalinta saddexday tahay aada iyo aadna lagu guulaystay qalliin casriya oo maaragtay indhaha aan la tolayn lana dhaqaayo nooca la yihahdo feco emulsification adduunka dhan ka socda qofka hore uu ka soconayo ayaa loo sameynaya dhammaanna waa lagu guulaystay doctor dalmar ayaa dhinaca kale ka warbixiyey qaabka ay ku soo xusheen dadkan araggala ay indhafiiqista u samaynayaan iyo meelaha ay ka kala yimaadeen sidaa aada la socotid hadda howshaan waxay ka dhacaysaa caasimadda laakiin caasimadda waxaa ku nool dad badan oo barakacayaal oo gobollada ka yimid kuwaas ayaan siinaynay hortabinta koowaad oo waxaan tagnay ilaa xerooyin barakacayaal oo ku yaala degmooyinka hodan garasbaaley wadajir dharkeenley heliwaa yaakshiid kaaraan waxaa kaloo jiray dadka isbitaalka imaanayo tabarta yar ayagana waa ku daraynay waxaa ka mida meelahaan tagnay ceelmacaan oo kale iyo tuulada ama jasiiradda layidhaha baydhaxan oo dad masaakiin ay ku nool yihiin marka dadka oo isku jira barakacayaal ka yimid gobollada mafataahdiya ama baarihii ka soo barakacay iyo dadka magaalada ku nooloo tabarta yar ayay ahaayeen dadka loo shaqaynaya doctor cabdulrashiid oo ka mid ah dhakhaatiirta ka timid dalka bakistan ee ka qayb qaadanaya howshan indhafiiqista ayaa ka warbixiyey sida ay howsha u socoto we came to somalia for the welfare of the patient to eliminate
waxaan u nimid magaalada muqdisho inaan cisbitalka dalmar kala qayb galno qalliin indhafiiqisa oo lacag la-aana kaasoo soconaya maalintii saddexaad ilaa iyo iminkana waxaanu fulinay wax ka badan laba boqol oo qalliin ugu dambayntii waa kuwan qaar ka mida bukaanadii horay aragga u la-aa ee ka faa'iidaystay qalliinka iyo daweynta lacag la-aanta ee loo sameeyey magacaygu waa abshiro shire oo ka timid xaafadda carafaad isbitaalka dalmar ayaan imid ilaahayna waa igu guuleeyey waxaan rajaynayaa inaan maxaa tira arag fiican helo asagana guula on rajayaha iyo wanaag ilaahay khayr badan hasi ishaadu ilaa goormay arag la-ed ishaydu waxay arag laheyd ilaa intii labaatan sana waa gartay maantana waa laguu fiiqay maantana lacag firi ahaa la igu fiica lacag la-aana wad maxaad rajaynaysaa waxaan rajaynaya inaan indhahayga wax ku arko ilaahay idankiisa magacayga waa farxiye cabdicali waxaa ka imid xaafadda hodan waxaa ka qayb galay istaalkan dalmar qaliinka oo indhafiiqista friiga ee dadka u samaynayaan arag la-aanay isheeda midig ahayd waxaa rajaynaa arag fiican inaa arko gudaha soomaaliya inta badan dadka dhaqaale ahaan aada u liita iyo kuwa barakacayaasha ayaanan helin adeeg caafimaad oo lacag la-aana waxaana tallaabadani ay u tahay fursad muhiima oo ay uga faa'iidaysan karaan baahiyaha caafimaad ee ay qabaan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho